waxaa jirta aan rabaa inaan mxuahto baarlamaankeena hortiisii ummadda soomaaliyeed maanta la socota barnaamijkan u sheego in hirshabeelle uu jiro waxa la yidhaahdo xaaluf maskaxeed ama brain draining xaaluf maskaxeedkaas muxuu yahay waxay ku saabsan tahay arrimaha waxbarashada arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka oo arrimaha socialka aan rabaa mxuu ahto bulshada inaan focuska saaro inkastay badan yihiin waxyaabo badan oo laga hadli karaayo midda ugu muhiimsan waxay tahay xaalufka wuxuu yahay dugsiyadii sare markay ardayda ka baxaan waxay aadaan jaamacad la'aan baa jirta waxay aadayaan magaalada muqdisho magaalada muqdisho markay tagaan halkaasuu jaamacaddii uga baxaya jaamacaddii marka ka baxayna dib uguma soo noqonayo maxaa yeelay shaquu helayaa xaggaasuu dhaca uu joogaya balse waxaa dhici kartaba reerka inay ka daba guuraan halkaas waxay sababaysaa xaaluf maskaxdii ah haddaba taasi looga hortago mudana madaxweyne waxaan rabaa inaan u bishaareeyo in jaamacadda banaadir oon mu'asas ka ahay in ay ka samaynayso kambus weyn oo kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ah sida kuliyadda caafimaadka kuliyadda injineeriya iyo kuliyadda beeraha si loo xajiyo loo celiyo waa hirshabeel oo dhan beledweynena waa noqonaysaa insha allah waana soo dhammaatay mudana madaxmudana guddoomiye muxuu ay tahay arrintaas waa la soo saxeexay waxaana la sugayay munaasabadan si ay marka hore kambeniga ekaan caawa waxaan sheegi karaa anigoo maaragtay hortiina jooga mar dhow baana laga aasaasaya halkan waxaa ku sugnaaday hirshabeelle khayraadka iskugu jira kow ilaahay wuxuu ku manaystay biyihii webigii wuxuu ku manaystay baddii wuxuu ku manaystay xoolihii wuxuu ku manaystay beerihii wuxuu ku manaystoo muhiim ah population density ama dadki waa meesha ugu dad badan ay ka mid tahay soomaaliya taasna ay door weyn ka qaadanayso berrito markii qof iyo cod la gaaro iyo khayraadka kale senatarka ma aha sheikhulkulli nin wax kas samayn karaayo ma aha wuxuu u matalaa dowlad goboleedka ayuu u matalaa dowladda federaalka waa inuu raadiyaa waxa xuquuq ahoo ka maqan dowlad goboleedka waa inuu kala xaajoodaa dowladda dhexe wixii xuquuqu leedahoo la duudsiiyo ama yacni laga habsaamiyo howlahaasoo dhan aan u dhaqaaqi doonaa waxaan ugu dhaqaaqi doonaa insha allah in aan hay-adaha samafalka ah kuwa u n agenska oo muxuu ahayta qaramada midoobay sida w h o caafimaadka adduunka ee ka mid ah unisef ka mid ah u n f b a iyo international injowsa qaarkood baahida weyn iyo xuquuqda ay leedahay hirshabeelle in loo soo dhiciyo ayaan ballan qaadaya waxaan ballan qaadaya oo kale hadduu alla yidhaahdo insha allahu tacaala oo weliba aan soo dhammaynay arrintaas in isbitaaladii waaweynaa ee taariikhiga ahaa ee ku yaalay jowhar iyo beledweyne oo la dhisay ii in dib u habeen xooggan lagu sameeyona la kaashanayo dabcan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka ee stateka ama maamul goboleedka hirshabeelle si loogu helo baahida weyn ee ka jirto dhanka caafimaadka maxaa yeelay mudane guddoomiye waxaa ku baahsan cudurro badan aad iyo aad u badan oo bulshadeenna yacni ku dhacday weliba soddonkii sano ee aaggan degan waxaa jirta cudurrada ugu badan oo weliba caruurta nafaqadarro iyo caruurta lixda cudurudilaaga ahaa inay weli ay wiiqaayaan nolosha caruurteenna iyo haweenkeenna uurkale iyo dadka da'da taasna inaan u kacano oo wax ka qabno midda ugu dambayso dhakhaatiirta waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa wax ka soo jeeda ama ku abtirsato hirshabeelle waxaa ballan ah aan ku soo ballannay in bishiiba laba dhakhtar ama ay yimaadaan muxuu ahayto jowhar ama labana ay tagaan meesha la yidhaahdo beledweyne si loo baahitiro